suurta saddex iyo labaatanaad markuu ciise masiix dunida joogay waxa uu sameeyey waxyaalo badan oo fiican dadku waxa ay aaminsanaayeen ciise inuu yahay midkii uu sii sheegay muuse oo uu yidhi waxa uu imaan doonaa dunida laakiin markaasi kuwa kale ee diimaha kale u waaweyn ma aanay doonaynin in ay aqbalaan isaga markaasi dadkaasi madaxda ahaa way aamini waayeen ciise inuu yahay mid weyn sida ilaah oo keliya siduu ku noqon karaa ninka tadan ka dhashay bikradda maryan oo iska mid qabow inuu noqdo ilaah haddii aad haysato kitaabka injiilka ah firi buga yooxana oo akhri cutubka siddeed iyo tobnaad ilaa labaatanaad haddii markaasi aad dhegaysanayso cajiladdan xir oo akhri cutubyada oo markii aad dhammayso kadib fur cajaladda dadka badidood walaalayaal waxay aaminsan yihiin in ciise lagu beddelay mid kale oo uu dhintay laakiin sida xubaasha ah waa uu dhintay oo lagu qodbay istallaabta waxaa lagu dilay oo lagu qodbay istallaabta ma ahan dembi uu sameeyey laakiin waxa weeye dembiga innagu aan fulnay oo annaga ayuu inoo dhintay cajaladdan dhexdeeda waxa aannu ka hadalnay walaalayaal waxyaalo badan oo qiimo leh miyaad xasuusan tahay walaal markii muuse uu lahaa waa in aad qashaan waxar aad u bixisaan allabari maxay ku samaynayeen dhiigga waxartaasi dhiiggaasi waxa uu ahaa mid ay marinayaan albaabada hortooda markii uu ilaahay yimid halkaasi si uu u laayo cudurrada dadka reer banu israa'iil dhiigga markuu arko wuu iskaga tegi jiray laakiin haddii markaasi uusan arkin dhiiggaasi curad kasta waa uu dilayey markaasi maantada tan haddiiusan ilaah arkaynin walaalayaal dhiigga ciise masiix oo nagu daahifsanayn ama aanan korkeenna ahayn waannu dhimanaynaa oo waxaannu aadaynaa naarta miyaad xusuusan tahay markii uu ilaah ku amriyey muuse inuu ishiisa qaato oo ku dhufto dhagaxa si ay biyo uga yimaadaan oo dadku u cabbaan ciise markaasi walaalayaal waxa uu yahay sida dhagaxaasi oo kale markii usha lagu dhuftay biyaha ka soo daatay biyahaasi waxa ay la micno yihiin nolosha daa'imanka ah ee ciise uuna siinayo miyaad xasuusan tahay markii uu ilaah muuse ku dhahayey wax aad samaysaa mas aad ka samaysa bir oo saar isku tallaabta korkeeda markaasuu ilaah wuxuu ku yidhi kuwa masaska uu qaniinay waxa keliya ay ku bogsan karaan markii ay eegaan maskaasi la kor saaray istallaabta wax sixir ah kuma jirin maskaasi iyada ah laakiin waxaa jiray iimaan xaaq ah ciisena markaasi waxaa loo qaaday kor oo waxaa la saaray isku tallaabta korkeeda kuwa markaasi isaga aaminsanna markii ay eegaan waxa ay haysanayaan nolosha daa'imanka ah walaal maanta miyaad aqbashay inuu ciise adiga kuu dhintay allabari ahaan ama dembi dhaaf taswiirta afar iyo labaatanaad walaal sida runta ah ciise waa uu dhintay oo waxa lagu qodbay istallaabta mid lagu beddelay oo loo dilay sida dadku ay sheegayaan ma jirto sidaasi daraaddeed ma uusan ahayn mid dhimanashanaan ku xukuman waxa ay ahayd nolol cusub oo ku bilaabata masiixa dhexdeeda ciise walaal wuxuu na tusay inuu yahay ilaah oo uu ka weyn yahay dhimashada wax isaga ka rayn kara ma jiro maxaa yeelay waa ilaah ilaah wax ka rayn kara miyaa jira ciise markuu dhintay kadib waa uu soo sarkacay oo wuxuu arkay qaarxirtiisa ka mid ah oo uu la hadlay afartan maalmood kadib ciise waxa uu watay markaas xirtiisa oo wuxuu la aaday buurta dusheeda oo ciise waxa uu ku yidhi qaada warkan oo u geeya dadka adduunka jooga oo dhan oo ciise masiix ayaa ku yidhi oo kula hadlay kitaabka axdiga cusub buugga luukos cutubka afar iyo labaatanaad aayadaha lix iyo afartan ilaa iyo sagaal iyo afartan wuxuuna ku yidhi sidaasay u qoran tahay oo waa inuu masiixu silco oo uu maalinta saddexaad kuwa dhintay ka soo sarakaco iyo in towbaddii iyo dembidhaafka magiciisa lagu wacdiyo quruumaha oo dhan oo laga bilaabo yeruusaleem idinkuna waxyaalahaas ayaad markhaati ka tihiin oo bal eega waxaan idin soo diyaariyaa ballankii aabbahay laakiin magaalada jooga ilaa xoog laydinka huwiyo xagga sare oo ciise markaasi waxa uu aaday daruuraha walaalayaal maalin maalmaha ka mid ah ciise waxa uu ka soo laaban doonaa samadda oo waxa uu imaan doonaa dunida waxa uu inoo sheegay in aanu noqonno diyaar miyaad tahay haddeer diyaar waxa aannu kuu sheegi doonnaa waxyaalo badan oo ku saabsan ciise masiix iyo badbaadiyihiisa laakiin sii wad in aad dhegaysato cajaladda